بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا بفضلك ومنك يا لطيف اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا فاجعل أمورنا كلها سهلا سهل الله كل ما عسر علينا بحرمة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم باب صلاة السفر safarka salaadiisii ayuu u baab yahay salaadii lagu tukanayo safarka iyo kayfiyada loo tukanayo salaadaas oo qasrigii iyo jamicii ah taas ayuu u baab yahay yajuusu waxaa bannaan qasru salaati salaadii oo la gaabiya ayaa bannaan salaadii alrubaaciyati ee afarayda ahayd oo afarta loo nisbeeyey fi safari safarkii dhexdiisa lagu gaabiyo safarkii addawiili ee dheeraa safarkii aljaa'izi ee bannaanaa bishardi an yaqsida inuu u qasdo shardigeeda ayuu ku bannaan yahay salaadii oo la gaabiyaa almusaafiru mid ka socdaalay maxallan meeluu u qasdo maxalkoo macluuman mid la yaqaano ah waxaa bannaan buu leeyahay in la gaabiyo salaadii salaadaasoo ah midii rubaaciyada ahayd salaadii afarayda ahayd oo afarta ragco ka koobnayd waa duhur iyo casir iyo cishaa in la gaabiyo ayaa bannaan goormaa la gaabinayaa markii lagu guda jiro safarka safarkaasoo yeelanaya laba shardi midda koowaad waa inuu safar dheer yahay oo laba marxalo iyo wixii ka sii badan ah safarkaa dheer safar aan ahayn oo gaaban salaadii looma gaabin karee safarku horta waa inuu yahay safar dheer shardiga labaad safarkaasina waa inuu yahay safar bannaan waxaa looga jeedaa waa inuusan ahayn safarkii safaru macsiyada la odhanayay qofkii xumaan iyo macsi iyo u safra oo safarkiisaasi uu yahay safaru macsiyo qofkaasi ma gaabin karo salaada loona fasixi mayo inuu salaadii gaabiyo maxaa yeelay gaabintaan la gaabinaya salaada waa ruksa wa rukhasu laa tunaadu bilmacaasi ruksooyinkana laguma taxo macaasida oo looma ogolaado qofka caasiga ah oo macsida samaynaya rukso lama siiyo asaga labadaa shardi ayuu leeyahay safarku marka safar dheer waa inuu yahay oo marxalatayn iyo wixii kasii badan ah haddana waa inuu yahay safar bannaan sunnadii iyo waajibkii iyo kii bannaanaa iyo kulli way kulminaysaa safar aan macsi ahayn unbaa loola jeedaa shuruud bay leedahay marka marka qofku uu salaada gaabinayo oo safarkaa dheer oo safarka macsida aan ahayn uu safray uu salaada afaraydaa gaabinayo shuruud bay leedahay shuruuddii ayuu halkan ka tirinayaay oo shardiga koowaad wuxuu yahay waa inuu u qasdaa qofkaan safrayaahi meel la yaqaan safarkiisu waa inuu yahay safar meel la yaqaano ku jahaysan meeshii uu deganaa buu ka baxayaa oo u ka safrayaa magaalo la yaqaano ayuu u safrayaa iyo meel la yaqaan oo halkaasuu safarkiisii ku eg yahay falaa qasra lilhaa'imi meeshii uu minhaajku odhan jiray weeyaano qof meeluu u socdaba aan aqoon baadi ka luntay qof raadinaya oo kale meel uu ka heli doonana aan ka warqabin safarkiisaas inuu dheeraan doono iyo inuu gaaban doono aan ka warqabin ma gaabinaya salaada maxaa yeelay safarkiisuba meel macluum ahoo la yaqaano uma jaha isna safarkiisu shardiga koowaad waa midkaa marka shuruudda kalena waan arki doonaa uu tixayo yajuusu waxaa bannaan qasru salaati salaadii oo la gaabiya ayaa bannaan salaadii alrubaaciyati ee afarayda ahayd fi safari safarkii dhexdiisa lagu gaabiya ayaa bannaan safarkii addawiili ee dheeraa safarkii aljaa'izi ee bannaanaa bishardi an yaqsida inuu u qasdo shardigeeda ayuu ku bannaan yahay salaadii oo la gaabiyaa almusaafiru qofka safrayaahi maxalan meelu u qasdo maxalkoo macluuman mid la yaqaano ah wa an yanwiya inuu niyoodo shardigeeda ayuu ku bannaan yahay qasrigii alqasra gaabin inuu niyoodo yaqiinan hubaal maca takbiirati alixraami xirashada takbiirteeda la jirankeedana uu niyoodo shardiga labaad waa inuu niyo la yimaadaayo qofkaani uu qasrigii niyeystaa isagoo aan qasri niyeysan markuu salaada xiranayey isagoo salaaddii dhexdeeda ku jira haddii uu go-aan qaato inuu salaaddii gaabiya ama gaabin karo ee waa inuu niyatulqasri la yimaadaa xilliga uu la imanayo uu niyoonayo salaadan inuu gaabinayo ayna waa marka allahu akbarta uu odhanayo allahu akbartii uu salaada ku xiranayey niyadii markii uu la imanayay ayuu niyoonayaa inuu salaadan gaabinayo halkaas ayuu ku niyoonayaa wa an yanwiya inuu niyoodo shardigeeda ayay ku bannaan tahay in salaadii la gaabiya alqasra gaabin uu niyoodo yaqiinan si yaqiin ah oo hubaal ahna uu u niyoodo maca takbiirati alixraami xirashada takbiirteedii takbiirtaa la jirankeedana uu niyoodo marka uu allahu akbar leeyaho uu salaada xiranayo uu salaada niyoonayo markaas ayuu niyeysanayaa salaadan inuu gaabinayo ee ma ahan meel inuu inta ka bilaabo weligiis un ama uu qasrigaa iska wadayo ama salaad walba marka uu tukanayo qasrigii uusan niyeysanayn sidaas ma ahan qasri baa ii xiran bay yidhaahdaan dadka caamadu meel qasriga laga bilaabo laga xirto iyo meel lagu furo midna ma jirtee markii salaada waktigeeda la gaaro qofkani uu salaada u taagan yahay ee uu doonayo salaadii inuu xirto markaas buu haddii uu doonayo inuu gaabiyo salaadan uu qasriyana uu qasrigii iyo gaabintii niyeysanayaa haddii uu doonayo caadi inuu u tukado salaadii uu taam yeelana markaasuu taam yeelayaa waa un intaas shardiga saddexaad wa anlaa yaqtadiya wa bishardi anlaa yaqtadiya inuusan ku dayan shardigeeda ayay ugu bannaan tahay inuu salaadii gaabiyaa biman ruux uusan ku dayan ruuxaasoo yutimu dhammaystiraya salaatahu salaadiisa shardiga saddexaadi waa inuusan ku dayan oo uusan ku xidhan qofkaani salaaddiisa waa inuusan ku xidhan qof kale ee salaaddii taam yeelaya musaafir iyo muqiim wuxuu rabaa ha noqdee qof raba salaaddii inuu taam yeelo uu dhammaystiro oo afar ragca uu tukado isagoo doonayo kani inuu qasriyo oo uu salaaddii gaabiyo qofkaas kuma xiran karo weeyaan kuma dayan karo inuu taam yeelaasna ayaa ku waajibaysa wa anlaa yaqtadiya wa bishardi anlaa yaqtadiya inuusan ku dayan shardigeeda ayay ugu bannaan tahay inuu salaaddii gaabiyaa biman qof uusan ku dayan qofkaasoo yutimu dhammaystiraya salaatahu salaadiisa shardiga afraad wa anlaa yantahiya wa bishardi anlaa yantahiya inuusan dhammaanin safaruhu safarkiisu qabla tamaami salaati salaada dhammaystirankeeda ka hor inaan safarkiisu dhammaanin shardigeeda ayuu salaaddii ku gaabinayaa shardigan afraadna waxa weeyaan waa inaan qofkan safarkiisii uusan dhammaystirmin ka hor intuusan salaaddii taam yeelin oo maxay tahay tusaale ahaan qof musaafiruhu ah qofkani doon iyo waxbuu saarnaayo badda ayuu ku safray wuxuu niyooday salaaddii inuu qasriyo oo u gaabiyo isagoo aan weli salaaddii taam yeelin oo aan dhammaystirin ayuu wuxuu soo gaaray meeshii uu u socday salaaddii isagoo weli ku jira oo doontii ku dhex tukanaya ayay doontii waxay gaadhsiisay meeshii uu ku jahaysnaaye gurigiisii uu ka tegay oo u soo laabtay ama meeshii kale uu doonayo inuu ku nagaado safarkiisii waa go'ay marka sababkii uu salaada u gaabinayey awalba sababkaasi wuxuu ahaa safarka safarkiina waa dhammaaday ka hor intuusan salaadiiba dhammaystirin qofkani inuu taam yeelo oo afar ragcoo buuxda uu tukado ayaa waajib ku noqonayso salaadii uu sidaa ku dhammaystiro sidaa weeyaan marka wa anlaa yantahiya inuusan dhammaanin shardigeeda ayay ugu bannaan tahay inuu salaaddii gaabiyo safaruhu safarkiisu qabla tamaami salaati salaadii dhamaystir dhammaystirankeeda ka hor in inuusan safarkiisii go-in shardigeeda ayay ugu bannaan tahay afartaa shardi marka ayuu hadda sheegay sheekhu wayajuusu waxaa bannaan fi safari safarkii dhexdiisa safarkii almadkuuri ee lasoo xusay waa safarkii dheeraayoo bannaanaa jamcu taqdiimi horumarin jamaceed baa bannaan iyo wa ta'khiiri dibdhigid salaaddii dib loo dhigo bayna aduhri la jamciyo duhurkii iyo walcasri casirkii wa bayna almaqribi maqribkii iyo walcishaai cishiyina la jamciyo faqad oo qura duhur iyo casir ama maqrib iyo cishe in la jamciyo jamcu taqdiim oo horay la isugu soo raro amase jamcu ta'khiir la sameeyo gadaal la isugu dhigo ayaa bannaan markuu qofku ku jiro uu ku guda jiro safarkii lasoo sheegay waa safarkii dheeraayee bannaanaa waxaa loo oggol yahay salaaddii in uu jamac sameeyo jamacaasoo ka koobmaya laba qaybood ama waa jamcu taqdiim oo labadii salaadoodoo la isku jamcinayay ayuu middii dambe uu soo hormarinayaa iyadoo aan waktigii la gaadhin salaad duhur waktigeed buu joogaa wuxuu doonayaa duhurkii iyo casirkii inuu isku jamciyo casirkii buu horay usoo rarayaayo xilligii duhurka uu ku tukanayaa waa jamcu taqdiim jamcu taakhiirna way u bannaan tahay salaad maqrib buu joogaa waktigeed maqribkii cishii inuu isku jamciyuu rabaa maqribka inuu inta dib u dhigo uu niyoodo inuu xilliga cishaha ku wada tukanayo oo uu sidaa maqribkii u aakhiro u dibdhigaana way u bannaan tahay wayajuusu waxaa bannaan fi safari safarkii dhexdiisa safarkii almadkuuri ee lasoo sheegay jamcu taqdiimi baa bannaan horumarinta jamaceedii iyo wa ta'khiiri dibdhigidda jamaceedii bayna aduhri salaaddii duhur iyo walcasri casirkii la jamciyo wa bayna almaqribi salaaddii maqrib iyo walcishaai ceshihii dhexdoodana la jamciyo weeyaanoo labadaa salaadoodna la isku jamciyo faqad oo qura salaaddii subax iyo maya iyo salaado kale duhur iyo casirna waa la isku jamcin karaa maqrib iyo cishana waa la isku jamcin karaayo waqtuljamac ayay leeyihiin walikullin mid kasta waxaa u sugnaaday oo min aljamcayni labada jamaca jamcu taqdiimkii iyo jamcu taakhiirkii shuruudun shardiyaal baa u sugnaaday labada qaab ee salaada loo jamciyo oo ama jamcu taqdiimkii ah salaaddii lasoo hormarinayay ama kii jamcu taakhiirkii oo salaaddii la dibdhigayey mid weliba shuruud ayuu leeyahay walikullin mid kastaba waxaa u sugnaaday kaasoo min aljamcayni labadii jamac ka mida shuruudun shardiyaal baa u sugnaaday fa shuruudu jamci taqdiimi horumarinta jamaceedii jamacaa shuruudihiisu an yanwiya inuu niyoodo weeye aljamca kulmintii iyo jamcintii labadii salaadood uu isku jamcinayey fi salaati salaaddii dhexdeeda uu ku niyoodo salaaddii al uulaa ee hore walow maca salaami salaamo naqsiga maceedaba ha niyoodee minhaa salaaddii uulada laga salaamaysanayey shuruudda la iska doonayo marka la samaynayo jamcu taqdiim oo salaaddii dambe oo waktigeedii weli aan la gaarin uu rabo qofku inuu soo hormariyo oo uu salaadan hore waktigeedii ku wada tukado shuruudda la iska rabo shardiga ugu horreeya waxaa weeyaan waa inuu niyo la yimaadaa niyatuljamci inuu salaadaa soo hormarinayo waa inuu niyoodaa xilliga uu ku guda jiro salaaddii hore salaada hore un dhexdeeda meel ka mida inuu ku niyoodo ayaa la rabaa walow marka uu salaamaysan rababa ha ahaatee salaaddii duhur buu tukanayaa wuxuu rabaa salaada casir ee ka dambaysana inuu soo hormariyo labadan salaadood u wada tukado salaada hore ee duhur inta uu ku jiro salaada dhexdeeda inuu niyoodo ayaa la rabaa jamcii uu salaada kale soo hormarinayay fa shuruudu jamci taqdiimi horumarinta jamaceedii jamaca shuruudiisu an yanwiya waa inuu niyoodaa qofkii tukanayey aljamca jamcintii waa inuu niyoodaa fi salaati salaaddii dhexdeedana uu ku niyoodaa salaaddii aluulaa ee hore walow maca asalaami salaamo naqsiga maceedaba ha ahaatee minhaa min aluulaa salaaddii hore laga salaamaysanayey shardiga labaad wa an yuqadima inuu hormariyo ayaa la shardinayaa saaxibata alwaqti waqtiga tan u saaxiibka ah salaada iyadu waqtiga leho xilligeedii la joogo wa hiya aduhru waa salaaddii duhur aw ilmaqribu amase waa salaadii maqrib shardiga labaad labadan salaadeed ee isku jamcinayo waa inuu hormariyaa midda waktigeeda la joogo oo duhur iyo casir haddii uu doonayo inuu isku jamciyo jamcu taqdiim oo uu casirkii horay usoo raro marka hore waa inuu duhurka tukadaa cishe iyo maqrib haddii uu doonayo inuu jamciyo waa inuu marka hore maqribka tukadaa kadibna ceshihii uu soo rarayay uu ku xejiyaa ee salaada waktiga lama ahana midda kale ma uu hormarin kara weeyaan wa an yuqadima waa inuu soo hormariyaa saaxibata alwaqti waa inuu hormariyaa saaxibata alwaqti salaada waktiga iska leh ta waktiga u saaxiibka ah wahiya duhru waa salaadii duhur haddii duhur iyo casri uu jamcinayay awil maqriba amase waa maqribkii shardiga saddexaad wa an takuuna waa inay ahaataa almutaqadimatu salaada soo hormaraysaah saxiixatan salaad saxiixa oo saxa waa inay tahay yaqiinan hubaal labadan salaadeed uu isku jamcinayo waa inuu hormariyaa baa la yidhi salaada waktiga leh salaadaas marka uu hormarinayo waa inay tahay salaad sax ah oo ayadii ansaxday ee midii horeba haddii aysan asixin midii ka dambaysay lala jamciyana lala jamcinayana ma asaxaysa markaas si yaqiin iyo hubaal ah ama sida asaga malihiisa ku weyn waa inay salaadii hore ay saxiix noqotaa sidaas weeyaan wa an takuuna waa inay ahaataa almutaqadimatu salaada horraysa oo hormartay waa tan lasoo hormarinayee saxiixatan mid saxiixa waa inay noqotaayo salaad fayow oo asaxday taas yaqiinan hubaalna saxiix u ah shardiga afraad wa allaa yafsila waa inuusan soo kala dhex gelin baynahaa salaadii hore iyo wa bayna athaaniyati salaada labaad dhexdooda zamanun xilli waa inuusan soo kala dhex gelin wakti waktigaasoo yasacu u waasac noqonayoo deeqaya ragcatayn laba ragco wakti deeqa ah waa inuusan kala dhex gelin labada labada salaadood waa inuu xiriiriyaa salaada hore ee waktiga leh iyo midda ka dambaysa uu soo hormarinayo labadaas salaadood waa inuu xiriiriyaa waa inuusan soo kala dhex gelin labada salaadood dhexdooda xilli lagu tukan karo laba ragco labadaa ragco oo aad iyo aad biakhafi mumkinin in allah iyo inta suuragalahoo la tukado midda ugu fudud ah waa laba ragco oo waajibaadkii keliya la ilaalinayo wax sunnaa aan la aqrinayn qadarkaa laba ragco laga tukan karo oo aad u fudfudud waa inuusan soo kala dhex gelin inuu xiriiriyo ayaa laga rabaa labadii salaadood marka wa allaa yafsila waa inuusan kala saarin oo uusan soo kala dhex gelin baynahaa bayna aluulaa salaadii hore iyo wa bayna athaaniyati salaadii labaad dhexdooda zamanun wakti waa inuusan soo kala dhex gelin iyo xilli zamankaasoo yasacu deeqaya ragcatayni laba ragca deeqayo laba ragco waasix ah qadar laga tukan karo laba ragco labada ragco aada u fudfudud waa inaysan soo kala dhex gelin labada salaadood dhexdooda wa an yaduuma safaru wa an yaduuma waa inuu daa'im noqdaayo uu joogto noqdaa asafaru safarkii xataa yuxrima ilaa uu ka xirto bithaaniyati salaadii labaad shardiga shanaadi waxaa weeyaan qofkan safarkiisii waa inuu daa'im yahay oo uu sii jiraa ilaa uu ka xiranayo salaadan labaad ee lasoo hormarinayo ee salaadii hore isagoo ku guda jira oo aan weli dhammayn ayuu masalan ba nagaaday oo safarkiisii uu go'ay ama intuusan salaadii labaadba soo hormarin oo uusan gudagelin ayuu niyeystay inuu meeshaanba iska dego oo isaga niyoodo hadda markaa jamacba maba jiraba maxaa yeelay sababkii salaada loo jamcinayay safarkii buu ahaa safarkiina waa go'ay ilaa uu marka salaada labaad ka xirto waa in safarkiisii uu sii jiraa salaaddii hore isagoo ku jiroo weli tukanaya waa salaaddii waktigalayada ogow buu wuxuu niyeystay inuu halkaanba safarkiisii ku ekeeyo magaaladan uu ku tukanayaba uusanba dhaafinba ama maahana markii uu ka salaamo naqsaday salaaddii hore tii labaadna weli uusan xilan buu nagaaday oo wuxuu go'aansaday inuu magaaladanba ku nagaado markaasna jamac ma jira hadda waxaa shardiya marka ilaa uu salaada labaad ka xirto oo uu ka guda galo safarkiisii inuu sii jiro oo uusan safarkiisii go'in sii hadda aan sheegaynayna waa ku suurowdaayo masaladii hore aan ku miitaalinaynay oo qofkii musaafirka ahaayee daabadda korkeeda ku tukanaya tusaale ahaan kii doonta korkeeda ku tukanayey ee go'aansaday labadan salaadood inuu jamciyo salaadii hore isagoo weli ku jira haddii ay doontii la tagto meeshii uu u socday oo uu safarkiisii go'o markaasna iskuma jamcin kara labadii salaadood waa in ilaa uu salaada labaad ka xirto safarkiisi waa inuu jiraa shardigu waa intaas wa an yaduuma waa inuu daa'im noqdaa waa inuu jiraa asafaru safarkii xataa yuxrima ilaa uu ka xirto bithaaniyati salaadii labaad shuruuddaa shanta ayuu leeyahay jamcu taqdiimku marka marka lasoo horumarinayo salaad salaada dambe ee aan waktigeeda la gaarin shantaa shardi ayaa la iska rabaa inuu niyo la yimaado kow oo salaada hore intuu ku jiro uu niyoodo salaada waktigeeda la joogo inuu hormariyo waa labo salaada hore inay asaxdona waa shardiga saddexaad labada salaadood waa inuu xidhiiriyaa dhexdooda wakti dheer uusan soo kala dhex gelin shardiga shanaada ugu dambeeya oo qofkaas safarkiisa inuu sii jira ah ilaa uu ka xiranayo salaada labaad walijamci taakhiiri dibdhigidda jamceediina waxaa u sugnaaday shardaani laba shardi oo faqad oo keliya marka uu doonayo inuu jamcu taakhiir sameeyo ee salaadan uu dibdhigo oo labada salaadood midii dambe uu ku wada tukado labadooda laba shardi ayay leedahay taasina walijamci taakhiiri dibdhigidda jamceedii waxaa u sugnaaday shardaani laba shardi faqad oo keliya shardiga koowaad an yanwiya waa inuu niyoodaa aljamca isku jamcintii qabla khuruuji duhri salaada duhur bixiddeedii ka hor aw ilmaqribi ama salaada maqrib bixiddeedii ka hor intaan salaada duhur waktigeedu bixin ama salaada maqrib aan waktigeedu bixin waa inuu niyoodaa salaadan inuu dibdhigayo oo uu salaada dambe la jamcinayo xilliga uu niyoonayo jamcu taakhiirka ee salaadan uu dibdhigayo waa in salaad waktigeedii uu jiro ay tahaye weli aan waktigeedii bixin inta salaada waktigeedu jiro ayuu niyeysan karaa inuu salaadan dibdhigayo oo uu salaada ka dambaysa ku jamcinayo salaad waktigeedii baxay sidee baa hadda loo dibdhigaa xilligeediiba baxy an yanwiya inuu niyoodo weeyaan aljamca jamcii labada salaadood uu isku jamcinayey qabla khuruuji wakti duhri salaada duhur waktigeeda waktigaa bixidiisa ka hor aw ilmaqribi ama salaadii maqrib bixideedii ka hor shardiga labaad waa an yaduuma waa inuu daa'im noqdaayo uu jiraa asafaru safarkii xataa yusalliya ilaa uu ka tukado athaaniyata salaada labaad kullahaa dhammaanteedba shardiga labaadna wuxuu yahay markii uu salaadan ta'khiirinayo waa inuu safarkiisii uu sii jiraayo uu daa'im yahay ilaa uu ka tukado salaadii labaad dhammaanteed salaadii labaad dhammaanteed ilaa uu ka tukado waa in safarkiisii uu daa'im yahay oo maxay tahay salaadii duhur buu soo dibdhigay tusaale ahaan oo wuxuu niyeystay inuu salaada casir ku jamcinayo waktiga casirka uu wada tukan doono labadii salaadood markaasuu nagaaday oo safarkiisii baa ka dhammaaday salaadii hore casir salaadii hore duhur ee uu soo dibdhigayo uu soo niyeystay maadaama safarkiisii uu go'ay salaadii jamca u noqon maysee qada caadiya ayay u dhacaysaa salaad caadiya oo qadaa ayay noqonaysaa qadahaasna ku dembaabi maya marka maxaa yeelay salaadaas dambe salaada hore ee uu soo dibdhigay waxay qado u noqonaysaa waxa ay raacaysaa waa salaad addaah oo hadda xilligeedii joogo oo la tukanayo cudurdaarna ma jiro oo cudurdaarkiiba wuuba dhammaadaba marka salaad addaahay noqonaysaa salaad qadaahay noqonaysaa aan idhahdee qadahaasoo bilaa ismiyahoo aan dembi lahayn wa an yaduuma inuu daa'im noqdo uu sii jiraa la shardinayaa asafaru safarkii xataa yusalliya ilaa uu ka tukado athaaniyata salaada labaad kullahaa dhammaanteed shuruudaas ayay leedahay marka xilliga qofku loo ogol yahay labadii salaadood inuu isku jamciyo jamcu taqdiim iyo jamcu ta'khiir midii ay noqotaba shuruudaas ayaa la iska rabaa safarkii inuu dheer yahayna waa ti hore lagugu soo sheegay oo safar bannaan uu yahay shuruuduna intaa way ka badan tahayoo waxaa ka mid noqonaya shuruuddaas qofkani inuu ka dhammaado oo u horta safarka bilaabo oo magaaladii uu ka safrayay waa inuu ka dhex baxaa haddii ay magaaladaas suur ay leedahay derbi ku wareegsanaya wax lamida waa inuu suurkaas dhaafaa haddii aysan suur lahaynna inta cumraanta dhismayaasha iyo inta la degan yahay iyo intaasoo dhan waa inuu ka dhammaadaa ee qofkii doonaya inuu safro weli isagoo aan magaaladii ka bixin ee gurigiisii jooga baan salaad tukanayaayo aan qasrinayaa ama aan jamcu taqdiim samaynayaayo aan soo hormarinayaa ma laga yeelayo waa inuu gudagalaa horta safarkii oo uu ka dhammaadaa meeshii uu deganaa magaaladaasi haddii ay calaamo iyo derbi ku wareegsan ay leedahayna waa inuu dhaafaayo magaalada uu ka dhammaadaa haddii aysan lahaynna dhismayaalkeeda iyo deegaanka iyo inta ah intaasoo dhan waa inuu gudbaa markaa kabacdi unbuu bilaabi karaa axkaamtii salaada safarka oo qasrigii iyo jamcii iyo axkaamtaasoo dhan markaa kadib ayuu gudageli karaa wallahu subxaanahu watacaala aclam